bismillaahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tegi raadiya snai ee magaalada jowhar waa afar iyo labaatanka oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatan qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya maamulka hirshabeelle oo wada qorshe lagu dhisayo garoonka kubadda cagta shongolo stadium ee magaalada jowhar wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo kulamo wada tashi ah ka wada degmada maxaas ee gobolka hiiraan shirka la tashiga wax ka beddelka dastuurka oo toddobaadkan lagu qabtay degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe dhakhaatiirta magaalada beledweyne uu ka digay halista cudurrada ku dhaca xoolaha ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maamulka koonfur galbeed ayaa toddobaadkan soo saaray amar lagu joojinayo isticmaalka bacaha magaalada kismaayena waxaa toddobaadkan laga hirgeliya astaamaha kala haga gaadiidka sidoo kale toddobaadkan barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warbixin aynu kaga hadlayno isticmaalka qaraha oo kusoo badanaya magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona injineer maxamed nuur xuseen ayaa inoo farsamayn doona u soo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan dhegeystayaal maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan bilaabay qorshe lagu dhisayo garoonka kubadda cagta shongole stadium ee magaalada jowhar mahad axmed calasow oo ah ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada hirshabeelle ee dhinaca warbaahinta iyo xiriirka bulshada oo waraysi gaara siiyey toddobaadkan raadiyaha snaai ee magaalada jowhar ayaa sheegay in qorshayaasha dhow ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle ay waddo ay ka mid tahay dhismaha garoonka kubadda cagta shongole ee magaalada jowhar kaasi uu sheegay in qiimeyn iyo nashqadayntiisaba ay soo idlaatay dhowaanna la filayo in la dhagax dhigo wariyaha iyaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey mahad axmed cali sow ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada hirshabeelle ee dhanka warbaahinta iyo xiriirka bulshada oo wareysi gaar ah siiyey radio snai ayaa sheegay in qorshayaasha dhow ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle ay wado ay ka mid tahay dhismaha garoonka kubadda cagta ee shongale stadium ee magaalada tani jowhar kaasi oo uu sheegay in qiimeynta iyo nashqadeyntiisaba ay soo idlaatay dhowaanna la filayo in la dhagax dhigo laha hortabinta leh ee u hayaan dowladda hirshabeelle maalin baan abaalkooda gudi doonaa runtii dhowaan cabdifataaxow waxaa la filayaa in garoomada garoonka kubadda cagta ee shongole stadium ee magaalada jowhar la dhagax dhigo madaxweynihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wafuud ka socotay xiriirka kubadda cagta oo magaaladan jowhar u yimaaday qiimeynta dhismaha garoonka oo si casri ah loo dhisi doono welibana wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaruhu waxa ay horey usoo gudbisay nashqada guud ee garoonka waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid ah horumarada dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hirshabeelle ay gaari doonaan waxaana rajeynayaa in laga faa-iideysto sarena loo qaado xirfadda ciyaareed sideedana isboortigu waa isdhexgalka bulshada door weyn ayuu ka qaataa sugidda ammaanka iyo ka shaqeynta horumarada dhallinyaradeennu waxaan leeyahay maalinba meel baan taagannahay wakhtigiinnii ayaana la jooga markan oo aad si toosa dowladdiina garabka uga istaagi lahaydeen garoomada kubadda cagta ah lagu ciyaaro ee ku yaala magaalada tani jowhar ayaa ah kuwa burbur xoog leh uu ka muuqdo waxaana lagu wadaa in haddii dayactiro wanaagsan ay helaan kaalin ballaaran ay ka qaadan karaan tababarada kooxo taya leh oo matala maamulka hirshabeelle xilliyada cayaaraha maamul goboleedyada dalka ay qabsamayaan
wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan kulamo wada tashi ah ka bilowday degmada maxaas ee gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle mudane cabdiraxmaan daahir guure karoore oo ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka uu ku tegay degmadaas iyo qorshaha wasaaraddiisa ee ku aadan dhismaha golo deegaan oo ay yeelato degmada maxaas wariyaha iyaga cusmaan cabdalla cusmaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle mudane cabdiraxmaan daahir guure karoore oo ku sugan degmada maxaase gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka uu ku tegay degmadaas iyo qorshaha wasaaradda ee ku aadan dhismaha gole deegaan oo ay yeelato maxaas karoore ayaa sheegay in rabitaanka bulshada uu ku tegay degmada maxaas islamarkaana ay dib u heshiisiinta bulshada deegaanka kadib bilaabi doonaan dhismaha gole deegaan oo degmada maxaas ay yeelato waxaan halkaas aan mataqaanaa u tegay inaan bulshada qeybada kala duwan kulamo la yeesho si aan mataqaanaa dowladnimada loo daadajiyo oo degmada maxaaseed nidaamkeedu hoos ugu daadego oo dowladdu waa waa heerar sarsaaran waa heer federaal heer state iyo heer dowladood dowla deegaan oo golo deegaan oo sidoo mataqaana council city maxaas oo kale ama beledweyne oo kale ama jowhar oo kale sidaa howlaha wadmadasa ka warqabto marka weli wax hadda aan sameynay ma jiraan laakiin waxaan ku jirnaa safarkii koowaad way iska jiraan caqabado iyo dadku fahamlaan ay ka qabaan laakiin waxaan wadnaa la tashiyadii bulshada qeybahooda siday u kala horreeyaan waxaan rabnaa inaan kulabo kala duwan la yeelano si aan fahamka ay ka qabaan arrintaas ayadoo horey loola sameeyey safaro badan iyo kulamo badan iyo dad badan oo laga aruuriyo xogo degmada maxaaseed waxaana ku nimid dalab ee bulshada degmada maxaaseed ay dalbadeen inay wasaaradda arrimaha gudaha u sameyso golo deegaan sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in bulshada ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan ay baahi weyn u qabaan in ay helaan adeegyada dowladda iyo weliba in mas-uulka xukumaya uu noqdo mid ku yimaada rabitaanka bulshada deegaanka degmada maxaaseed laba iyo degmooyinka hirshabelle o dhan golaha deegaanku dadka shacabka ah oo magaalooyinka degano baahi gooniya u qabaan in adeegooda dowladnimada ay meel fudud iyo qof matalayo iyo council matalayo iyo magaalada marka council loo sameeyana waa og tahay waxay ka bedelan tahay markay saddex qofood iyo laba qofood maamulayaan marka tirada ee maamulka hore loo sameynayona ay matalaadii bulshada ku yimaadiin hadda aan sameynay laba degmo hay-adaha caalamiga nala shaqeeya dhama dhammaantood waxay leeyihin waxaan rabnaa labadii degmo inaan ka shaqeyno waxaana dadka lasoo doortay inaan la shaqeyna u baahannahay waxaa umalaysaa in lagu daaro magacaabista hadday tahay maamul sare iyo maamul degmo iyo maamul gobolba dadku waxay rabaan dad lasoo doortay inay xakisada ugu tagaan resourciga la gelinayana waxay rabaan dad wakti maantayd leh oo doorasho ku yimiday inay ku aaminaan oo dadku ay soo aamineen marka adeer waa maasan tahay kolley waxaan jeclahay in dadka anaga hadda laba degmaa noo samaysan ilaa iyo lix degmana waa qorsisan tahay degmooyinkaas waxaa kamid a guula burdo waxaa kamid a balcad waxaa kamid a dalaqs iyo mahadaay iyo maxaasow hadda aan joogo oo gobolka hiiraan number one ah sida hadda ka horna loo sameeyey marka kii labaada loo sameeyna waayo mar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle ayaa wada maalmahanba qorshe ay ku doonayso in golo deegaan ay uga hirgeliso degmooyin ay ka mid yihiin maxaas buulo burte balcad iyo mahadaay iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
shirka la tashiga wax ka beddelka dastuurka ayaa toddobaadkan lagu qabtay degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe shirka la tashiga bulshada degmada balcad ee arrimaha dastuurka iyo soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inooga diyaariyey shirka la tashiga bulshada degmada balcad ee arrimaha dastuurka iyo soo jeedinta wax kabeddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada balcad ee gobolkan shabeellada dhexe kulanka waxaa soo qaban qaabiyay hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka sida guddiga la socodka dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaana horkacaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xubnaha guddiga qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay kulankani ayaa soo dhaweeyey in lagala tashado arrimahan la xiriira dastuurka
maanta wuxuu ku saabsan yahay dastuurka dib u eegista haddaan nahay degmada balcad annaga dastuurka iyadu wuu noo wanaagsan yahay waxaanu rabnaa inuu dastuurka lasii wado laga hadlo wixii ay dowladda hirshabelle noo qabatay ama dowladda dhexe noo qabatay ama halkaan ku faahfaahino aanu ka hadalno wixii ka soo baxana aan ugu soo gudbino guddiga insha allah haddii ilaaha yidhaahdo siduu ugaasku noo sheegay ama uu idiin sheegayna codsiga naloo hormariyo ugaaska naloo kaalin geliyo madaxda iyadoo ay noo qaado codsigaas kaasna waanu codsanaynaa haddii ilaa yidhaahdo dastuurkana inaan dub eegno dibna u eegi doono wixii ka soo baxana aan guddiga ku wareejin doono wixii dhaliila ama wixii wanaag ama
maanta waxaa sharaf loo weyn lagu ah in degmada balcad lagu qabto dib u eegista dastuurka cutubyada oo shan ilaa iyo sagaal oo casharadeeda aan hadda u taagannahay siminaarna aan ku qaadahayno waxa qof kasta ay la tahay ama ulajeedka aan ka soo saarno iyo aragtideenna insha allah waa soo gudbinaynaa dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ka qayb galay kulankani ayaa sheegay in muhiimad weyn uu leeyahay in guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle lagala tashado wax ka beddelka cudubada sagaalaad iyo shanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah muhiimadda meesha aan u fadhinana ah ee qof walbana hortiisa taala su-aalahaas waxaa ku qoran options waaye qofka marka uu akhriyo dooqiisa ayuu doorana dooqaas aad dooratay wuxuu saameyn ku yeelan doonaa go-aanka gaarista waxa la qaadanayo tusaale ahaan haddii la yidhaahdo dalkan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen waa laga soo gudbi kaas hadda wuxuu u baahan yahay waxaa waaye oo aan rabno tusaale ahaan inaan usoo qaadanno in madaxweynaha dalka qofka ka noqonayo xaas ajnabiga inuu qabo ma ku habboon tahay waa option waxaan soo dhowaynaynaa in dadka la weydiiyo masiirka soomaaliya qof kastaba siday u aragto in wax u toosayaan runtii waa maalin aan sugaynay haddii laga soo guuray in hal ra'yi oo qof ka yimid lagu dhaqo waddanka ay maanta joogto in qof kastaaba kasoo qayb gashay meeshaan masiirkii waddanka hoosteeda u yaallo inay tala ka bixiso qaasim cali nuur guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa marka hore waxa uu soo dhabeeyey bulshada ka qaybagelaysa shirka la xiriira wax kabeddelka dastuurka cutubyada sagaalaad iyo shanaad waxa uuna sheegay maalmaha uu shirkani socon doono in si wanaagsan ay u wada gorofeyn doonaan wax ka beddelka qayb ka mid a dastuurkeena dalka
mashaariicda noocan oo kale ah ee bulshada afkaarteeda lagu weydiinayo ku badiya degmooyinka u daadejiya tuulooyinka insha allahu si loo helo fikrad xalaal ah oo ummadda soomaaliyeed wada qanciso maxaa yeelay laba qof oo qol isku xirto waxay go-aamiso soomaali laguma dhaqi karo laakiin bulshada soomaaliyeed wixii la dhex dhigo ay fikir iyo aqoontooda ay ku cabiraan waxaa aaminsanaha inay soomaaliya samata bixi karto afar iyo soddon sanaay burbur ku jirtaa kulankan oo ujeedadiisu ahaa la tashiga bulshada degmada balcad iyo dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono waxgarad ururka haweenka iyo maamulka degmada balcad wasiiro hore xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle dhakhaatiirta magaalada beledweyne ayaa ka digay halista cudurada ku dhaca xoolaha cabdulaahi cabdi yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa xoolo dhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay inay ku dadaalaan tallaalka la siiyo xoolaha kuwaasi oo looga hortago cudurada hoos u dhiga wax soo saarkooda iyo caafimaadkooda intaba wariyahayaga saare cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay cabdulaahi cabdi yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa xoolodhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay in ay ku dadaalaan tallaalka la siiyo xoolaha kuwaas oo looga hortagayo cudurada hoos u dhiga wax soo saarka iyo caafimaadka xoolaha cudurada dhakhtarka uu ka digay ayaa waxaa ka mid ah jadeecada sanbabka gol iyo xanuuno kale oo ku dhaca xoolaha doctor cabdulaahi cabdi yuusuf ayaa ka warbixiyay cudurada ku dhaca xoolaha xanuunada ku dhaca xoolaha aada u tiri badan yihiin waxay kala leeyihiin qaybo kala duwan ay kala leeyihiin hadba waxbaa keena xanuunada xiliyada kala duwan deegaanka ayaa muxuu ahay markasta maamulo saddexaas qodob maamulo xiliyada kala duwan ee la jooga deegaanka xoolaha ay ku nool yihiin iyo noocyada xoolaha ay yihiin ayaa xukuma xanuunada ku dhaca xoolaha xanuunada ugu badan ee dhaca waxaa ugu muhiimsan ee deegaanada lagu arko deegaanada soomaalida aad loogu arko waxaa ugu muhiimsan muxuu ahay jadeecadoo kale xanuun la yidhaahdo xanuun la yidhaahdo sambabka oo kale xanuun la yidhaahdo xanuuna qaniinka ka dhasha oo gol iyo gendi la yidhaahdo ayaa muxuu ahay ugu muhiimsan xanuunadaas iyo in kaloo aada u tiro badan oo xoolaha noocyadu kala duwan ku dhaca oo hadba yacni deegaanka iyo iyo iyo iyo xilliga la joogo ay ku xiran tahay xanuunadaas waxaa fiican dadka reer guuraaga ama reer baadiyaha way yaqaaniin way garanayaan xanuunada xoolaha intaysan ku dhicin in ka hortag fiican loo loo sameeya fiican oo tallaalaha jiro xanuunadaas hadda aan sheegin dhammaantood ay leeyihiin tallaaladaas xoolaha haddii loo heli karo oo muxuu ahay ganacsi ahaan loo heli karo in xoolaha inta yani muxuu ahay halka meesha laga helka la raadsado oo xirfadlayaasha caafimaadka markaa loo bandhigo la yidhahdo tallaaladan rabnaa in xoolaheena naloo tallaalo dadkeena aaday ugu hooseyn barnaamijkaas in xoolaha la tallaasho oo tallaal yani muxuu ahay la iibsado way ku aaday ugu hooseeyaan waxay aada ugu badan yihiin in xoolaha markay xanuunsadaan daawooyinka ay raadiyaan oo xoolihii la daweeyey laakiin in tallaal la raadiyo aaday ugu yartahay marka in xoolaha la tallaalo xiliyada kala duwan xanuunada dhici kara xoolaha in laga sii tallaalo haddii marka xoolihii ay xanuunsadaan dawooyinka ugu fiican ee la isticmaali karo xilliga ugu haboon in la isticmaalo waxaa arkaysaa qof kula soo xiriiraya ku dhahaya xoolihi way ga xanuunsan yihiin qiyaastii meeqa ka xanuunsan kaa tidhahdaan wax ii roon oo iyo caafimaad qabo ma jiraan uu ku leeyahay marka mushkiladdu waxay tahay xoolaha inta yani muxuu ahay dhammaantood aysan yani muxuu ahay xanuunkii uusan saa ku wada faafin in la daweeyo oo hal iyo laba wixii xanuunsan la daweeyo inta kale laga sooco oo yani lakala karaantiilo dhakhaatiirta ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah kuwa inta badan wacyigelin u sameeya bulshada kuwaas oo looga hortagayo cudurrada ku dhaca dadka iyo weliba xoolaha maamulka koonfur galbeed ayaa toddobaadkan soo saaray amar lagu joojinayo isticmaalka bacaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray war ku aadan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo ee ay bulshada adeegsato taasi oo ay ku sheegtay dhibaataynta deegaanka iyo xoolaha wariyaha iyaga cabdifataax axmed maclow ayaa mar kale warbixintan inooga diyaariyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray amaro ku aadan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo ee ay bulshada adeegsato taasi oo ay sheegtay inay dhibaato weyn ku qabaan dadka iyo deegaanka iyo weliba xoolaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa qabatay kulan looga hadlayay sidii lagu joojin lahaa isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kulankaa oo ka dhacay xarunta wasaaradda waxaana ka qayb galay wasaaradda amniga wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya diini cabdi nuur ayaa sheegay in ugu dambeyn bisha koowaad ee sannadda laba kun shan iyo labaatan aan la arki doonin isticmaalka bacaha dhibaatooyinka oo bacaha halka mar la isticmaalo yaa ka hayta deegaanada koonfur galbeed bulshadii caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba marka markii un isla falanqayna ku damba un oo fiiriyaan baahida liingoba inay bini aadanka ku nool ee deegaanadan koonfur galbeed oo noolaha ah hanagadeen dadka bini aadanka ama dadka dhirta hanaga toy bacdan oo halka mar la isticmaalo wali ka haytaha runtii caafimaad darro eed un weyn iyo deegaankii iyo meel raayis bay-adii dhanba iyada aan wasaqaysay islamarkaasna dhibaatooyin weyn ka haytay saas daraadee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada migiyaa la talatay ee dhammaan dadka khusayta iyo wasaaradaha line ministerska ah wali hasaartay wareegtadu laka mamnuucow inii la hadejiye laku ganacsada la adeegsada bacdo halka mar ah ogna inay oo dadka ganacsatada iyo dadka bulshada u baahan yihiin waqti marka waqti yara siini ilaa iyo wali leenqobadahe kowda janaay lama kun labaatan shanta maalinta kowda janaay lama kun labaatan shanta ayaa bilaawata guud ahaan deegaanada koonfur galbeed wali laku mamnuucay soo saarista soo dejinta qaybinta iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo walku mamnuuci malka adeegsado karo malku ganacsado karo mal sheeno koro dadweynaha deegaanada maamulka koonfur galbeed weli sheegane ogeysiyaane inii awaamirta kubati oo ay wareegtada un haddaha saarne la dhaqangeliyey wasaaradda ganacsiga saas oo kale yaan wareegtaha saara doonta oo koonfur galbeed wasaaradda maaliyadda saas oo kale ganacsatada hadajiyaw malku canshuuri doono wasaaradda amniga saas oo kale awaamiiraha saara doonta rugta ganacsiga xeer ilaalinta iyo garsoorkana wali faraanaha insha allah migi waqtigaas la deer iyo taliska booliiskaba oo gobolada sideeda gobol baybakool iyo gedabe inay awaamirtaas fuliyaan go-aanka ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa imaanaya xilli wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya ay go-aano ka soo saartay bacaha weli barnaamijka toddobaadkii tega raadiyaha hisnaayo ee magaalada jowhar ayaad dhegaysanaysaan markana magaalada kismaayo ayaa toddobaadkan laga hirgeliyey astaamaha kala haga gaadiidka magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamulka jubbaland ayaa toddobaadkan laga hirgeliyey astaanta joojinta gaadiidka si looga hortago isku dhaca gawaarida wariyaha iyaga zahra cabdi xuseen ayaa mar kale warbixintan inooga diyaarisay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland ayaa laga hirgeliyey astaanta joojinta gaadiidka ee loo yaqaano samaafara kaas oo la doonayo in shilalka gaadiidka ka dhaca magaaladaasi lagu yareeyo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi faraweyne iyo taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka degmada kismaayo cabdishakuur maxamed ayaa hirgeliyey astaanta joojinta gaadiidka ugu horeyn cabdishakuur sheekh maxamed dayib ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyey astaamaha joojinta gaadiidka ujeedada koowaad waxaa weeyaan waxaynu inay noqdaan rule of low qof walba hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu askari yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu shacab yahay qof walba sharcigaa ka sarreeya waxaan doonaynaa maadaama oon cadceeddan u taagannahay in sharciga loo hoggaansamo badbaadada bini'aadamka kala dambaynta iyo wadda si fiican u maritaanka ay tahay waxaan meeshan u taagannahay waxaan mujtamac ayaga ka codsanaynaa dad cirka inooga soo daadanaya ay ma jiraan waddan walba oo hormaray wuxuu ku hormaray waxaa hormariyey dadkiisa waxaan rabnaa qof walba inuu lahaansho wadaniyadeed maadaama waddooyin qurqurux badan laynoo sameeyey qof walba waxaan ka rabnaa oo mubaadin soomaaliyeeda inuu lahaansho wadaniyadeed dareemo asagu uu isla xisaabtamo sida wanaagga asagu sameeyo qof walba asagu isa saxo waxaan doonaynaa inay noqoto waddadani tii ugu horraysay
dhanka kale gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa gaadiidleyda kismaayo ugu baaqay in ay ilaaliyaan sharciga wadooyinka waxaan rabnaa maadaama magaalada waayadan dambe shaqo badan ka socotay laamiyadiina ay dhammaystirmeen waxaa laga maarmaan noqotay in sharciyadii waddooyinka laga hirgeliyo magaalada loona sameeyo calaamadihii iyo baabuurtu say u kala mari lahayd maanta waxa weeye waddadan waa waddadii ka leexanaysay aargada oo xareed yarow ka baxaysay waad aragtaan waxaa laga dhigay hal seed weyd baa laga dhigay keliya waxaa laga soo geli karaa dhinaca farjanno waddadaas la yidhaahdo roortirii ama farjanno la yidhaahdo dadku laakiin waddada xiska u yaqaanaa dhinaca waxaa la imaan karaa barxadda ama aargada waxaa muhiima dhammaan calaamadahaas waxaa la saari doonaa waddooyinka oo dhan waxaa muhiima marka in la raaco sharciga waddooyinka shaqadana waxaa iska leh korneel cabdishakuur oo runtii nin dhallinyaro ah wax bartay shaqadaana yaqaan korneyle maamulka degmada haddaan oo garab taagannahay magaalada kismaayo ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayaa dib u soo kabashada dhanka dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raadiga asnaa ee magaalada jowar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayey injineer maxamed nuur xuseen ayaa inoo farsameynayey inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo